إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisiin askar ka tirsan dowladda federaalka oo ay kaga sugan yihiin qaybo ka mid a gobolka shabeellada hoose isbaarooyin ay ciidamada dowladda federaalka ah u dhigteen duleedka deegaanka walnaweyn ee gobolka shabeellada hoose ayaa sababay in gaadiid badan halkaas ku xayirmaan xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ayaa ka hadlay qorshaha dowladda federaalka ee ah in ay la wareegto dhul ku yaalla qaybo ka mid ah suuqa bakaaraha ganacsatada soomaaliyeed ee xaafadda islii ee magaalada nairobi ayaa sheegay inay saameyn ku yeelatay bannaanbaxyada ka socda dalka kenya xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ayaa ka hadlay hurunta dagaalbeeladyada ka socda gobollada dhexe iyo dadka kulugta leh
دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal toosa ku qaaday fariisiin askar ka tirsan dowladda federaalk oo ay kaga sugan yihiin qaybo ka mid a gobolka shabeellada hoose rag hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal culus ku qaaday fariisiin askarta dowladda federaalk oo ay ka samaysteen degmada owdheegle ee gobolka shabeellada hoose welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha ka dhashay inta uu leeg yahay isbaarooyin ay ciidamada dowladda federaalka ah u dhigteen duleedka walnaweyn ee gobolka shabeellada hoose ayaa sababay inay gaadiid badan halkaa ku xayirmaan faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali
ilaa iyo konton gaadiid ah oo badeeca sida islamarkaana ka baxay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya kuna sii jeeda magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa ku xihan duleedka deegaanka wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose waxaa lasoo warinayaa in gaadiidka ay u xaniban yihiin lacago baad ah oo isku maandhaafeen ciidamada dowladda federaalka iyo muuryaan beeleedka la magacbaxay macawisleyda labada dhinac ayaa mid weliba waxa uu doonayaa inuu lacago baad ah ka qaato gaadiidka taasoo sababta in lacagta ay isku maandhaafaan xasan cabdulqaadir oo ah wasiirka amniga gudaha ee maamulka la baxay koonfur galbeed ayaa xaqiijiyey in isbaarooyin xaddhaaf ah ay yaalaan deegaanka islamarkaana lagu dhibaatayo dadka rayidka ah balaynin dhamana jidka unta oo usuuna mashkuulku teeganta nama muurayaan ay hirideen isbaara dhikadeen baawarti laku maro waaysinyay dadka musaafurka waxyaabo anka doran oo uno nanayn sheegay wale kumid ee baawarka inta ku bax carle in baa hataa wal dhabe kii hega ku kooyo xoologo wado wal dhabe lanko musaafur e wal dhabe wal saxriiriye lanki lang musaafur e tumanbere inta kaxayiri kuwar maaba baawar saaran ilaahay asinka dhaariyey ya may laga tilmaamo kora kaas dhibaato meelaha ay dalka ka joogaan maamul goboleedyada ka dhisan qaybo ka mida dalka soomaaliya ee shisheeyaha dhidibada u taageen ayaa waxaa ku badan isbaarada dhaca iyo baada ka dhanka dadka rayidkaasiiba dadka kaxeeya gaadiidka dhibaatooyinkaasoo idil waxaa ka madax bannaan meelaha ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ka talisa dhul ballaaran oo dhaca koonfurta iyo bartamaha dalkeena soomaaliya
xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ayaa ka hadlay qorshaha dowladda federaalka ee ah in ay la wareegto dhul ku yaalla qaybo ka mid a suuqa bakaaraha faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya sakariya cumar
xildhibaan xirsi oo ka mid ah golaha baarlamaanka dowladda federaalk ayaa isagoo la hadlayay saxaafadda waxa uu sheegay in shaqsiyada ka tirsan dowladda federaalk ay qorsheynayaan inay la wareegaan dhul ka mid ah hantida guud ee dadweynaha isagoona arrintaa ku tilmaamay inay tahay mid kacin bulsho ah wuxuuna hadalkiisa sii raaciyey in cidda qorsheynaysa inay la wareegto dhulka hantida guud ay yihiin mas-uuliyiin ka tirsan madaxda gobolka banaadir iyo kuwa amniga u qaabilsan dowladda federaalka arrintan la xiriirta boobka dhulka ayuuna tilmaamay inay tahay mid soo laalaabatay oo dowladda federaalka ay ka geysatay qaybo ka mid ah gobolka banaadir waxaan rabaa marka mar kale inaan ka hadlo arrin maalmahanba hadalhaynteedu ay magaalada ku badneed dadka shacabka ahna ay doodooda aad noogu badatay oo noqotay mid soo noqnoqotay arrintaas oo ah in dhulkii danta guud ahaa dhulkii dowladda in si shaksiya loo qaato la rabo arrintaas waxaa waaye mar walba kama daalayno inaan wax ka sheegno sidaa daraaddeed ambiilka aan dirayno waxaan rabnaa mid socdo ama laga jawaabo inuu noqdee ma rabno in la dhegaysto lagana aamuso madaxweynuhu hadduu og yahay waxa magaalada muqdisho ka socda oo ah kicinta bulshada waxaa la rabaa inuu wax ka qabto arrintaas oo ay samaynayaan maamulka gobolka banaadir khaasatan gudoomiyaha amniga iyo siyaasadda ee gobolka bulshada ku dhaqan gobolka banaadir ayaa maalinba maalinta ka dambaysa waxa isa soo taraya cabashooyinka ay ka muujinayaan dhulboobka iyo dhibaatooyinka ay ku hayso dowladda federaalka waxaana cabashadan ay ku soo beegmaysaa iyadoo dhowaan haweenka ka ganacsada hilibka ee kawaanka suuqa bakaaraha lagu amray inay isaga baxaan goobihii ay ku shaqaysanayeen islamarkaana ay nolol maalmeedkooda ku maarayn jireen waana mid ka mid ah dhibaatooyinka sii xoogaysanaya ee dowladda federaalka ay ku hayso bulshada gobolka banaadir ganacsatada soomaalida xaafadda islii ee magaalada nairobi ayaa sheegay inay saameyn ku yeelatay bannaanbaxyada ka socda dalka kenya cabdulla mukhtaar ayaa ka warramaya
ganacsatada soomaalida ee xaafadda islii ee magaalada nairobi ayaa sheegay inay saameyn ku yeelatay bannaanbaxyada ka socda dalka kenya xoghayaha ganacsatada soomaalida ee xaafadda islii cumar ibraahim ayaa sheegay in suuqa ganacsiga uu aad isku beddelay maadaama ay bannaanbaxyo ka jiraan dalka ayna yaraadeen dadkii usoo ganacsi doonanayay suuqa mudaaharaadka ka dhacay wadanka kenya ee usbuuctoddoba isbuuc socday aada u saameeyey ganacsiga islii wax badanna waa iska bedelay sababtoo ah waagii hore wax beec iyo waxgadashadii badneed oo gobolada ka imaanaysay oo mise ka imaanaysay wadamada deriska aaday u yaraadeen gaadiidkii soo safri jiray waa yaraadeen sababtoo ah waad ogtahay usbuuc kasta talaado iyo khamiis kasta mudaharaadaa jiri jiray marka ganacsigii isku socodkii waxgadashadii aaday u yaraatay waxaan dhihi karaa marka saameyntaas waa aaday u saamaysay wadanka dhan waa saamaysay khaasatan isliina aaday u saamaysay ganacsigan hoos usoo dhacay waxbagadashadii iyo dadkii socon jiray iyo dadkii wax kala iibsan jiray inkastoo ah hab casri ah online iyo maarata embeese iyo waxaas taas ay dadka ay isticmaalayaan laakiin suuqii iyo ganacsigii hoos uu aaday wuxuu kaloo tilmaamay inay ganacsatadu aad u dhimeen dalabkii dibadda gaar ahaan shiinaha maadaama ay yaraatay dadka wax ka iibsanaya alaabihii ay dadka keeni jireen oo jina laga keeni jiray waa yaraadeen sababta ganacsiga markii mudaaharaad iyo waxaas uu jiro dalabkii wixii oo la iibsada ayaa dalab kale lagu sii samayn lahaa marka wixii hoos u dhac ayaa badan ayaa ku imaaday dadkii ninkii wax badan soo gadan jiray wixii waa sii yaraadeen sababtoo ah toddoba isbuuc oo mudaaharaad ah oo joogto aha oo talaado iyo isniin iyo khamiis kasta oo ahaa dadkii marka waxay dalban jireen waa sii yaraadeen oo hoosu dhac badan ah ku yimid toddobaadyo xiriir ah ayaa dalka kenya waxaa ka socda bannaanbaxyo ay dadku kaga soo horjeedaan xukuumadda nairobi bisha agosto ayaana lagu wadaa in dalku ka dhacaan bannaanbaxyo ka culus kuwii hore ganacsatada soomaaliyeed iyo guud ahaan bulshada soomaalida ayaana dareen ku joog ah oo mar waliba waxay la kulmi karaan boob loo geysto hantidooda sidaba horay u dhacday warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ayaa ka hadlay hurinta dagaalbeeleedyada ka socda gobollada dhexe iyo dadka kulugta leh muxsin xasan ayaa ka warramaya
xildhibaan cabdiraxmaan oo ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalk ayaa bannaanka soo dhigay carabkana ku adkeeyey in laga been sheegaya dagaalada qabaa'ilka u dhexeeya ee ka holcaya guud ahaan dalka iyo gaar ahaan qaar ka mid ah gobolada dhexe wuxuu caddeeyey in laga been sheegaya cidda xaqiiq ahaan hurinaysa islamarkaana gadaal ka taagan dagaalbeeleedyada isagoo dhanka kala baryeelay xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo in badan ay dowladda federaalka iyo shisheeyuhu isku dayeen inay eed waxba kama jiraan ah oo la xiriirta arrintaasi u soo jeediyaan xildhibaanka ayaa hadalkan sheegay xilli uu ka hor hadlayay baarlamaanka dowladda federaalka isagoo dhanka kale weerar afka ah ku qaaday xildhibaano tiro badan oo maalmihii lasoo dhaafay arrintaasi kusoo celcelinayay wuxuu sheegay in arrintaasi ay marmarsiyo ka dhiganayaan xildhibaanada isagoo u jawaabayana waxaa hadalladiisii ka mid ahaa waxaan rabaa dagaalbeeladyada inaan u gudbo cayaantan cid walbo meeshaan soo istaagto ma marsiya anigu waa fahmi waaye waxaa la leeyahay qolada nabaaddiidka ah aabbeelaha soomaaliyeed isku diraayo yaan beentaas inta lalo soo istaagin annaga weligeena soomaali isdili jirtay haddayna isdishaa arrinta uu xildhibaan cabdiraxmaan ka dhawaajiyey waxaa kol hore lagu eedeeyey shisheeyaha dalka kusoo duulay iyo dowladda federaalka mana ahan markii ugu horreysay ee xubno ka tirsan dowladda federaalka lagu eedeeyo in ay hurinayaan dagaalada u dhexeeya qabaa'ilka walaalaha ah xubno ka mid ah dowladda federaalka lafteeda ayaana marar badan horay u sheegay hadallo kan la mid ah
warkii o aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan oo naga intaa